في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa siddeed iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqolsaddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaaladda waddanka itoobiya oo kacsan iyo abey axmed oo ku dhawaaqay dagaal hor leh oo ka dhan ah jabadda t b l f waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dalka itoobiya iyo falanqeyn ku aadan xaaladda dalkaas waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan muslimiinta galbeedka afrika oo dhigay wacdaro adag kadib markii toddobaadyo xiriir ah iyagoo aan wadan wax u bah qalqalgeliyey kolonyo ciidamo faransiis ah oo ku sii jeeday dalka maali siday wax u dhaceen warbixin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ninka ku canbaxay aflagaadaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo booqasho ku maraya waddamo uu ka mid yahay dhulka xarameynka muxuu yahay ujeedkiisa warbixin ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idinkugu soo gudbin doonaa waraysi uu bixiyey naftii hure ka dhashay beesha mareexaan oo ku dhowaad labaatan sano ka mid ahaa mujaahidiinta ugu dambayntiina muqdisho ku beegsaday saraakiil caddaan ah waraysiga uu bixiyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waddanka itoobiya ayaa weli kacsan iyadoona abey axmed uu ku dhawaaqay dagaal hor leh oo ka dhan ah jabadda t b l f ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa shaaca ka qaaday in howlgallo ballaaran oo ay ciidamadiisu ka wadaan qaybo ka mida gobolka amxaarada ay ku xoreynayaan magaalooyinka khamiisi baati iyo kombeelsha maalmaha soo socda kuwaasoo ay gacanta ku hayaan jabadda tigreega abiy axmed oo khudbad ka jeediyey furimaha dagaalka ayaa sheegay in howlgalladan ay bilowdeen islamarkaana ay dib u soo ceshan doonaan magaalooyinkan muddo laba maalmood gudahood ah magaalooyinka uu sheegay abiy axmed inay dib u xorayn doonaan ayaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka amxaarada oo ay horay u qabsadeen jabadda tigreega abey ayaa sheegay in guulihii laga gaaray bariga iyo galbeedka dalka maalmihii lasoo dhaafay ay gacanta dowladda ku soo laabteen magaalooyin istaraatiiji ah iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka amxaarada isagoo intaas ku daray in maalmaha soo socda deegaano badan laga xurayn doono gacanta tigreega dhanka kale afhayeen u hadlay jabadda tigreega ee dagaalka xooggan kula jirta xukuumadda adisababa ayaa shaaca ka qaaday in hadafkooda ugu weyn uu yahay inay xoog ku afgembiyaan taliska itoobiya isagoo xusay in ciidamada jabadda tigreega ay si xeelad milatari ah kaga baxeen goobo istaraatiiji ah taasina micnaheeda aysan ahayn in looga adkaaday balse ay isku diyaarinayaan weeraro xooggan oo afka ciidda ay ugu darayaan taliska abiy axmed dagaalka ka aloolsan dalka itoobiya ayaa u muuqda mid weji cusub la soo baxay iyadoo tobannaan kun oo ruux lagu dilay islamarkaana ay malaayiin kale ku barakaceen tan iyo bishii nofembar laba kun iyo labaatanka markaasoo dagaal dana siyaasadeed ku salaysan uu ka dhex qarxay ciidamada tigreega ee muddada dheer xukumayay dalkaas iyo maamulka hadda talada haya ee uu hogaamiyo abiy axmed haddaba salmaan axmed ayaan weydiinay su-aalo ku saabsan xaaladda waddanka itoobiya waxaana ugu horreyn weydiinay waxa keenaya in maalmahan dib u gurasho ballaaran ay sameeyaan ciidamada t b l f wuxuuna ku jawaabay aad baad umahadsan tahay maxamed cali aadan waa sidaad sheegtay maalmihii lasoo dhaafay isbeddel xagga dagaalka ah ayaa ka jiray waddanka ethoobiya oo waxaa taqadumayay oo horsaacd ahaa ciidanka federaalka marka laga hadlayo waxyaabaha arrinkaas ee keenay ama asbaabaha maadiga ee arrinkaas keenay waxaa ugu wacan in ciidanka federaalka etoobiya ay gurmad ballaaran geeyeen furimaha hore ee dagaalka iyo goobihii lagu dagaalamayey kadib markii halis laga dareemay magaalada caasimadda ethoobiya dis ababa halkaasoo ciidanka t b lefta iyo maleeshiyaadka kale ee la socdaba ay usoo jirsadeen masaafe aada u dhow taasi waxay keentay in marka saraakiisha ciidanka ethoobiya ee federaalka ah ay isbeddel ku sameeyaan ciidanka iyo nidaamkiisa waxaana furimaha hore la geeyey gurmad aada u ballaaran iyadoona dagaalka ay si xoog leh kusoo galeen ciidamo matalaya amxaarada canfarta iyo qowmiyadaha kale ee la safan ninka lagu magacaabo abay axmed marka arrinkaasi waxa uu ka mid ahaa asbaabaha keenay in ciidanka ethoobiya ee federaalka ay horumar ee ka sameeyaan ee furimaha hore ee dagaalka waxaa sidoo kale ka mid ahaa asbaabaha in ciidanka ethoobiya ee federaalka ah ay helayeen gurmad xagga hawada ah waxaana duqeymo xoogan oo xagga hawadaha geystay diyaarado daronis ah iyo kuwo kale waxaa loo badinayaa in diyaaradahaasi ay leeyihiin dowladda imaaraadka carabta iyo dowlado kale hase yeeshee si rasmi ah looma oga arrinkaas oo diyaaradaha dagaalamaya ee duqeymaha geysanaya waxa uun laga dhigayaa inay yihiin diyaaradaha ciidanka ethoobiya federaalka ay leeyihiin sidaasna uga qayb gelaya dagaalka taasina waxay ka mid ahayd mid ka mid a asbaabaha keenay in ciidanka ethoobiya ee federaalka ay horumar ka sameeyaan dagaalka waxaa sidoo kale la raacin karaa in ciidanka federaalka ethoobiya ay markan dagaalamayaan dagaal kama dambays ah oo waxay isku qanciyeen in haddii ciidanka t b lefta ay horumar ka sameeyaan waddanka islamarkaana la wareegaan magaalada caasimadda adis ababa ay ka dhigan tahay in dhammaan ciidankii ethoobiyaanka ee federaalka ahaa la laynayo islamarkaana laga dhigi doono wax la laayo iyo wax xabsiyada loo taxaabo sidaasi darteedina maadaama geeri un ay sugayso ay habboon tahay inay dhintaan iyagoo isdifaacaya oo qorigooda iyo hubkooda wata taasina waxay horseeday in ciidanka ethoobiya dagaal waali ah ay ka dagaalamaan furimaha hore ee dagaalka waxaana muuqaalada lagu baahiyey baraha internetka la arkayey ciidanka federaalka etoobiya oo ka dagaalamaya buuraleyda ee waddankaasi oo waddanka ethoobiya waxaad la socotaa inuu yahay waddan buuro badan marka dagaal xoogan oo nolol iyo geeri u dhexeeya ayay galeen ciidanka federaalka etoobiya waxaana u suura gashay in meelaha qaar ay horumar ballaaran ay ka sameeyaan iyagoona markii ugu horreysay gobolka canfarta oo kale laga saaray guud ahaan ciidanka t b lefta gobolka amxaarada oo ay meelo badan ka joogeen ciidanka t b lefta ayaa sidoo kale waxaa gacanta ku dhigay ciidanka federaalka etoobiya dagaaladana waa kuwo weli soconaya dhanka t b lefta laftooda waxaa soo food saaray culeys ee xoogan maadaama dagaal furan oo ballaaran ay ku jiraan dagaalkuna uu muddo sanad ah socdo taasina waxay keentay inay dib u gurtaan oo ay ka baxaan magaalooyinka qaar ay ka dagaalamayeen waxaa taasi u dheeraa in ciidanka federaalka etoobiya ay ku guuleysteen meelaha qaar in wadadii saadka iyo gurmadka uu kasoo gaarayay ciidanka t b lefta ay jaraan oo ay la wareegaan marka ciidan dhabarkiisi lala wareegay oo wadooyinkii saadka iyo gurmadka uga imaanayana laga jaray way adag tahay inuu dagaalamo asbaabahaas maadiga ah oo kulmay waxay qayb ka qaateen in maalmihii ugu dambeeyey ciidanka t b lefta ay dib ugurasho ka sameeyaan magaalooyinka qaar oo ay horay ula wareegeen ciidanka federaalka etoobiya ee uu hogaaminaya abay axmedna la wareegaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxa uu tilmaamay inuu ku sugan yahay furimaha hore ee dagaalka sawirro arrimahaas muujinayana internetka ayaa lagu baahiyey maxay tahay waxa ku kalifay in tallaabadaas halista gelin karta noloshiisa uu qaado abay axmed in furinta hore ee dagaalka uu yimaado waxaa ugu wacan isagoo doonaya inuu sare u qaado macnawiyaadka ciidankiisa oo maalmihii ugu dambeeyey aada u liitay kadib markii ay soo bateen horumarka ballaaran ay samaynayeen ciidanka t b lefta iyo jabhaadka kale ee taageeraya marka si uu macnawiyaadka ciidankiisa u xoojiyo una tuso in dagaalka uu ka go-an yahay ayuu abay axmed ku qasbanaaday inuu soo aado furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan talisida laga hagayo ee dagaalka ka soconaya waddankaasi ethoobiya ee u dhexeeya ciidanka federaalka etoobiya iyo kuwa t b lefta waxaa sidoo kale ugu wacan in abiy axmed uu soo gaaro furimaha hore ee dagaalka isagoo dareemay halista ee ku soo socota haddii uu kusii sugnaado magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka ethoobiya loona baahan yahay si magaalada caasimadda ah halistaasi looga badbaadiyo in isagu uu jiidda hore tago ee ishiisana uu wax ku arko qaabka dagaalka uu u soconayo iyo saraakiishiisu siday wax u maaraynayaanna uu goobjoog ka ahaado si ugu yaraan uu qalbigiisa u xasilo ilan way kala duwan tahay markaad dagaalka ka fog tahay dhowr boqol oo kilomitir iyo markaad u jirto soddomeeyo kilomitr ama afartan kilomitr aadna dhex joogto saraakiishii bixinaysay awaamiirta dagaalka ee marka si uu u ilaaliyo magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka ethoobiya oo halis gashay wuxuu abay axmed ku qasbanaaday inuu bannaanka usoo baxo oo uu soo gaaro furimaha hore ee dagaalka halkaasna uu sawiro iyo muuqaalo isaga soo duubo waxaa sidoo kale ee ugu wacan ee asbaabaha keenay in abay axmed uu furimaha hore ee dagaalka yimaado kana soo baxo magaalada adis ababa isagoo ka cabsi qaba in afgembi military ay qorsheeyaan saraakiisha ciidanka marka maadaama hadda saraakiisha ugu waaweyn ee ciidanka ethoobiya ay ku sugan yihiin furimaha hore ee dagaalka wuxuu jecelaystay baa la leeyahay ee dadka qaarna ay tilmaamayaan inuu dhexdooda joogo si hadallada hoose iyo asraarta ay isdhaafsanayaan saraakiisha ciidanka ethoobiyaba uu u dhex joogo oo uu u arko taasina waxay u damaanad qaadaysaa ilaa maaxad inuu ka badbaado afgembi kasta oo ay dhici karto in ciidanka ethoobiya ay ku sameeyaan ama xitaa haddii uu dhaco afgembigaas in abay axmed uu la goosan karo oo uu haysan karo ciidan xoogan iyo saraakiishooda oo ah kuwa uu hadda dhex joogo marka asbaabahaas ayaa laisdhihi karaa abay axmed waxay ku qasabtay inuu ka soo baxo magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka ethoobiya oo uu yimaado furimaha hore ee dagaalka dowlada ay ka mid tahay imaaraadka carabta ayaa la sheegayaa inay si buuxda u taageerayso dowladda etoobiya maslaxad iyo dan nooce ah ayay leeyihiin dowladahaas gaar ahaan imaaraadka imaaraadka carabta iyo turkiga iyo dowlado kale ayaa lagu soo waramayaa inay taageerayaan abay axmed inkastoo ilaa iyo hadda dowladda imaaraadka aanay si toosa uga hadlin meelaha qaarnaba ay iska beenisay inay wax luga ku leedahay dagaalka ka soconaya waddanka ethoobiya haddana maslaxadda ugu jirta tusaale ahaan dowladda imaaraadka carabta inay taageerto abay axmed waxay tahay dana dhaqaale imaaraadka carabta oo hadda ku jirta loolan ee xagga awoodda ah doonaysana inay noqoto laacib muhiim ah oo saameyn ku leh xaaladaha ka taagan caalamka ayaa u aragta ethoobiya inay tahay meel dhaqaale wanaagsan uu kasoo geli karo waxaa sidoo kale ee ugu wacan dowladda imaaraadka carabta oo saldhigyo ku leh ee waddanka eritrea eritreyana waxay hadda si toosa u taageeraysaa abey axmed dagaalka uu kula jiro ee kooxda t b lfta ee tigrega marka danahaas dhaqaale ee imaaraadka kasoo gelaya dagaalka kasii soconaya waddanka ethoobiya iyo inay taageerto dowladda ethoobiya iyo sidoo kale inay horeyba gaashaanbuursi ee ula lahayd dowladda eritrea oo uu imaaraadku saldhigyo ugu lahaa waddanka eritrea oo isbiirsaday ayaa keenaya in imaaraadka carabta uu
t b l f war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay inay sii wadi doonto dagaalka hadafkuna uu yahay inay burburiso oo ay qabri ku hubsato dowladda abey axmed ma ka dhabayn karaan hanjabaadaas mise waxaa dhici karta inay ugu dambeyn xal iyo waanwaan oggolaadaan runtii t b lfta waxaa lagu tilmaamaa dad dagaal oo sanadihii lasoo dhaafay waddanka etoobiya iyaga ayaa maamulayay shacabkooda iyo dadkoodana waa dad jabhadeynta yaqaana mid way u badan tahay in ciidanka t b lfta ay sii wadaan dagaal aan dhammaad lahayn inta ay kala wareegayaan waddanka ethoobiya hase yeeshee inay ku hanjabaan in ay dagaalami doonaan inta abay axmed ay qabriga uga hubsanayaan oo ay dowladdiisa ka burburinayaan waxay un qayb ka tahay dagaalka nafsiga iclaamiga ah ee jabhadda t b lfta adeegsanayso marka horaan waxay u sheegi jireen t b lfta inay u dagaalamayaan xuquuqda tigreega hase yeeshee hadda ahdaafta ay hiigsanayaan waa ay ka gudubtay inay dadkooda difaacdaan oo waxay u muuqataa inay tahay in dowladda ethoobiya oo idil ay burburiyaan waddankana uu mar kale gacantooda soo galo taasina way ku adkaan doontaa oo ma sahlana oo qowmiyadaha ethoobiya oo markii horeba awood iyo baawer la isugu hayay hadda way kala furfurmeen wayna adkaan doontaa in dib la isugu soo celiyo oo xitaa haddii t b lfta ay ku guulaystaan dagaalka ay hadda kula jiraan dowladda ethoobiya hogaaminayo abay axmed waxaa loo badinayaa inay ku soo furmi doonaan furimo hor leh maadaama t b lftu gudaha waddanka ethoobiya aan laga jeclayn tirada guud ee dadka ethoobiya dega marka loo fiiriyana ay noqonayaan dad aqaliyaad ah oo boqolkiiba lix ayaa lagu sheegaa in dadka tigreegu ka yihiin boqolka milyan ee ku nool waddanka ethoobiya ugu dambeyntii salmaanow muxuu kuula muuqanayaa mustaqbalka etoobiya adigoo wax ku dhisanaya xaaladda hadda taagan waad mahadsan tahay maxamed cali aadan inkastoo mustaqbalka uu yahay mid allah casa wajalla loo deynayo oo waxaa dhici doona uu allah casa wajalla oo keliya og yahay haddana marka wax lagu dhisto madaahirta ee guud ee ka jirta waddanka ethoobiya iyo xaaladda taagan waxaa la dhihi karaa ethoobiya waxaa sugaya mustaqbal madow oo ka daran midka ay hadda lugaha kula sii jirto waxaa insha allah la rajeynayaa inay halkan ku dhammaatay dowladdii awoodda lahayd ethoobiya lagu magacaabi jiray ethoobiyana sida haddaba ay tahay ay sii noqon doonto dad kala tagsan kala irdhoobay islamarkaana dooda dagaalamaya ugu dambeynna marka ay dagaalku ka daalaan cid weliba lagu qanciyo in iyadu iskeeda ay u noqoto dal madax bannaan oo tikaraaga gooni u go-o ama xaarada gooni u go-aan qoramada gooni u go-aan oo ay canfartu noqdaan dad gooni u taagan marka sidaas ay u kala go-go-aan waa sidii ay la rabeen ummadda soomaaliyeed markii federaalka ay sida sanduulada uga hirgelinayeen waddanka waxaa meesha ka bixi doona dowladdii qaran ee ethoobiya lagu magacaabi jiray ee lahayd ciidanka xoogga leh iskuna arkaysa inay tahay wakiilka ee reer galbeedka ee geeska afrika taasina waxay faa'iido u leedahay dadka muslimiinta ah oo mandiqada geeska afrika muslimiinta ku nool waxay dhibaatada uga imaan jirtay xabashida ethoobiya haddii marka xabashida ethoobiya ay burburaan oo ay baaba'aan waxay ka dhigan tahay sucuud iyo sarakac ee ay sameeyaan muslimiinta ee mandiqadan ee ku nool iyagoo insha allah mar kale midoobi doona waxaana rajadaas sii xoojinaya in mandiqada geeska afrika ay ka jirto ee jamaaco islaamiya oo awood leh islamarkaana dagaalamaysa ahdaafteedana ay u cadcad yihiin kana kooban ansaar iyo muhaajiriin sidoo kalena hadda sufuufteeda ay ka mid yihiin muhaajiriin badan oo kasoo hijrootay wadamada dhacbariga afrika ee marar badanna u gacan haatisay ee dhallinyarada kale ee weli aana soo nafiirin inay soo aadaan saaxaadka jihaadka marka awooddaas hadda ee islaamiga ah jirta iyo kala furfuranka ethoobiya hadda ku socda labadooda oo la isku daro waxay ku bishaaraynayaan insha allah in muslimiinta ku nool mandiqadan ay waayada dhow noqon doonaan dad midoobay oo hal saf ah soona ceshan doona amjaadi axmed gurey iyo sayid maxamed cabdulla xasan كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka muslimiinta ku nool wadamada saxaraha iyo saaxilka afrika waxay toddobaadkan dhigeen wacdaro taariikhi ah kadib markii ay ishortaageen kolonyo ciidamo faransiis ah oo ku socday dalka maali dadka ku nool wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad leh anafo waxayna ku tilmaaman yihiin dulmidiidnimo iyo naceebka cadaawaha sooyaalkooda ku xardhan diiwaanada taariikhda ayaana uga markhaati kacaya inay ahaayeen dad islaamka ku difaacay dhididkooda iyo dhacaankoodaba hadda waxaa dalal ka mida saxaraha iyo saaxilka afrika ku sugan gumaysi shisheeye oo uu horkacayo dalka faransiiska waxaana wadamada kale ee aanu shisheeyuhu u joogin si muuqatana kaga jira gumaysi dadban maadaama saldhigyo qarsoodi ah ay faransiisku ku leeyihiin dowladaha wadamadaas ka jarana yihiin kuwa looga taliyo baariis muslimiinta galbeedka afrika ayaa dhigaya wacdaro taariikhi ah waxayna hoyaad iyo harsiba u diideen gumaystaha faransiisku horkacayo maali burkina faso naijer iyo wadamo la mid ahna waxaa si joogto ah uga dhacaya howlgallo qorshaysan iyo weeraro abaabulan oo ay muslimiintu ku qaadayaan cadaawaha toddobaadyadii lasoo dhaafay wadamada naijer iyo burkina faso waxaa ka dhacay arrimo layaab leh oo bannaanka soo dhigay macdanka dhabta ah ee dadkan muujinayana inay yihiin dad weli islaamnimadu dhex degan tahay quluubtooda kolonyo ciidamo faransiis ah oo kusii jeeday waddanka maali ayaa laba toddobaad oo xiriira waxaa lagu haystay wadanka burkina faso dadka hortaagan ee didgooyada u dhigayna waxay ahaayeen muslimiin sacabooley ah oo aan wadan wax xub ah dadka oo kumanaan ruux gaaraya ayaa is-hortaagay kolonyada ciidamada faransiiska waxayna diideen inay usii gudbaan dalka maali si ay uga mid noqdaan shisheeyaha xasuuqaya muslimiinta halkaas ku nool dadka ayaa isku ballansaday ribaad aan lahayn waqti cayiman guryahooda ayay ka soo dhaqaaqeen waxayna qalqal iyo walbahaar joogto ah ku rideen ciidamada faransiiska ujeedka ribaadka oo ahaa in ciidamada faransiiska laga hor istaago inay u gudbaan maali wuxuu markii dambe isku beddelay weerar toos ah iyo iskuday ay muslimiintu ku doonayaan inay ciidamada faransiiska uga furtaan sahayda iyo saanada milatari ciidamada faransiiska oo dareemaya halis ayaa rasaas jihooyinka u riday kuwaasoo u muuqday mid lagu cabsigelinayo muslimiinta inkastoo waxyeelo kala duwan ka dhalatay haddana muslimiinta dheg jalaq uma siin waxayna sii wadeen baacsiga ciidamada faransiiska ugu dambeyn ciidamada shisheeyaha faransiiska waxay ku qasbanaadeen inay aadaan dalka naijer halkaasna ay kasoo galaan waddanka maali hase yeeshee mar kale ayuu weerar ku qabsaday gudaha dalka naijer muslimiin ka badan kuwii burkina faso ayaa kamiin u dhigay ciidamada faransiiska waxayna ka biyadiideen inay gudaha u galaan waddanka maali dhafarta iyo soo jeedka ayaa joogto ku noqday ciidamada faransiiska ee kolonyada la socday waxayna dareemayeen halista adag ee ay wajahayaan in xaalku sahlanayn ciidamada dalka naijer oo difaac u ahaa ciidamada faransiiska ayaa isku dayay inay cabsi geliyaan muslimiinta kuna qasbaan inay guryahooda ku laabtaan hase yeeshee muslimiintu arrinkaas dhegjalaq uma siin dhagahana way ka furaysteen waxaa bilowday isku dhacyo toos ah oo dhex maraya dadka muslimiinta ah iyo ciidamada faransiiska ugu yaraan laba ruux ayaa goobta ku geeriyootay halka siddeed iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo qaarkood dhaawacyadoodu halis yihiin dadka muslimiinta ah waxay isku dayeen inay hubka iyo saanada ka furtaan ciidamada faransiiska bayaan ka soo baxay milatariga faransiiska waxaa lagu sheegay in dhagaxaanta ay tuurayaan dadka muslimiinta ah ay dhaawacyo kasoo gaareen ugu yaraan laba askari oo la socotay ciidamada faransiiska dhacdadan ciidamada faransiiska ku qabsatay wadamada burkina faso iyo naiger waxay qalqal gelisay qasriga elazid ee looga arrimiyo faransa waxaana la rajaynayaa in faransiisku ku qasabto in waqti ka hor xilligii uu qorsheeyey kaga baxo wadamada muslimiinta gaar ahaan wadanka maali dhanka kale madaxweynaha faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron ayaa maanta oo jimcaha waxa uu bilaabay safar laba maalmood qaadan doona oo uu ku marayo wadamada muslimiinta ee dhaca khaliijka macron oo dhaqaale doon ah ayaa ku hormaraya wadamada imaaraadka carabta halkaas oo uu kula kulmay dhaxal sugaha imaaraadka moxamed bin zaayid iyo mas-uuliyiin kale waxay sidoo kale booqashadiisu oo qaadan doonta laba maalmood uu ku tegayaa qatar iyo maamulka aala sacuud halkaasoo uu kula kulmayo madaxda wadamadaas safarka emmanuel macron waxaa ku wehlinaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda faransiiska sharikadaha ganacsiga ee waddankaas iyo saraakiil kale waxaana macron uu doonayaa inuu soo saxiixo heshiisyo ganacsi iyo iskaashi dhaqaale waxa loogu yeero oo lagu sii boobayo hantida muslimiinta ee dhulka khaliijka waxay dad badan oo muslimiina wax laga xumaado ku tilmaameen in ninkii caayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu maalin cad booqasho ku tegayo xarameynka iyo halkii uu ku soo degay waxyiga iyadoo weliba aanay muslimiintu wax tallaabo ah qaadin اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين waa hagaag toddobaadkan idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay baahisay waraysi gaar ah oo ay la yeelatay naftii hore kasoo jeeda beesha mareexaan kaasoo sannadkii labada kun iyo shanta kusoo biiray jihaadka ka socda bariga afrika istishhaadi cali nuur ayaa bartamaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuu ku beegsaday kolanyo saraakiil caddaan ah
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن أصبحوا فالخصم يرهبهم وإن جن المساء فكلهم أواب ألقوا إلى الدنيا والله بالله تالله جيشka xaraktu shabaab ulmujaahidiin kulligood waxay ballan iyo cahdi kula galeen inay maktabkan istishhaadiyiinta ay kusoo wada biiraan
alle subxaana watacaala ahina laguma caabudi doono insha allahu tacaala ha ku lidinina hana ku gamcinina dalkan inaad gaali keentiin guryihiinna iyo meel kastoo aad joogtina aan kugu imaanaynaa haddii aad isleedihiin kulli adduunyo waad kusii noolaanaysaa insha allahu tacaala bakhtiyadiinna insha allahu tacaala dhagxaanta kusoo kordhumi doontaa insha allahu tacaala
meel kasta haddaad iskaga soo bahaysataan inaad diinta islaamka aad burburisaan wallaahi ma burburinaysaan insha allahu tacala intaan nool nahayna waxaa filan doontaan biidn illahi tacaala weeraro joogto ah
iyagana aan ilaah iyo islaamkaba uga aaro aan haankumaada jecelahay ilaahayna weliba meel ugu soo ururiyo ilaah idil ay tiro iyo tayaba ay baaba'aan ma jecela wallahi billahi tallah
هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سرى
calaacal wax tare waa amba ciilka waa kula qabaa caada kaa maraya cadaawuhu wuxuu doonayaa waa cirsoo dumaya wax baha oo calaacalay rag waa kii calool adag ya macnaha wuxuu yidhi waxaa weeye haddaad calaacashi haddaad calaacalinba calaal waxma taraa yidhi in macnaha gaalada la iska dhiciyo waa warka haadaafteenaba taasoo yidhi ma fahan
cali nuur muumin galaal oo ku magac dheeraa muxsin kuniyadiisuna ay tahay abuusudays waa geesigii fuliyey camaliyadii istishhaadiga ee dabiyaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taasoo lagu beegsaday kulayo gelbinaysay saraakiil caddaan ah oo ka soo ambabaxay xerada jenaraal gordon kuna soo jeeday taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ay ku leeyihiin muqdisho ee xalanee geysigan oo da'diisu ay tahay shan iyo soddon sanno jir ayaa ka dhashay beesha mareexaan gaar ahaan jufada uur midig wuxuuna ku dhashay degmada beleda xaawo ee wilaayada gadow sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii halkaas ayuuna ku soo barbaaray kuna soo qaatay waxbarashadiisii aasaasiga wuxuu kolonyada jihaadka soo haleelay sannadku markuu ahaa labada kun iyo shantii sannado uun kadib markii uu soo gaaray da'da qaangaarka ka hor inta uusan iska diiwaangelin maktabka istishhaadiyiinta waxa uu la shaqaynayay maktabka jeyshka gaar ahaan jabhadda wilaayada gado isagoona kaalin mugle ku lahaa dagaallo xooggan oo lagu jebiyey cadowga allaah guulo waaweynna muslimiintu ay ku gaareen istishhaadi abuusudays oo halganka jihaadka ku soo biiray xilli adag oo gurmadka iyo gacal ku yaraa ayaa wuxuu allaah waafajiyey inuu jihaadka ku qaato wax ku dhow kalabar cimrigiisa islamarkaana noloshiisa ugu badanna ku bixiyo u khidmaynta diinta allaah wax ku dhow lix iyo toban sano ayuu isaga kala gooshayay furumaha dagaalka iyo aagaga ribaadka ee ay isku hor fadhiyaan junuudda xaqa iyo kuwa baadilka waxa uu geysigan inta uu jihaadayey u istaagay inuu halganka jihaadka ugu yeedho si guud dadka muslimiinta gaar ahaan qaraabadiisa isagoona allah sabab uga dhigay dacwadiisa inay jihaadka soo haleelaan ugu yaraan sagaal iyo toban ruux oo ka mid ah muslimiinta
inaa maxaan kuraa sagaal iyo toban nin oo maxaan kuraa beeshan ka dhashay gaar ahaan jufidan ka dhashay inay ilaahay dartii maxaan kuraa jihaadka aan maxaan kuraaday sabab anaan le kusoo galay inuu ilaahay nusoo waafajiyey haddana ka badanna aan waday insha allahu tacaala aniga waan baxa haddaad maqashaan insha allahu tacaala jihaadkaas ilaahay dartiis usoo waafaqanimayo jihaadkan waad aragtaa waa dirwata sanaam weeye wax kale meesha maxaan ku rahday maxaan ku meesha looma joogo gaalada maanta wax soomaali iyo maxaan ku rahday wax la yidhaahdaa iyo maxaan ku rahdaa mudaharaad midna noogama baxaysa gaalada wallahi waxaa soomaalida maamahadeeda waxaa ka mid ah nimay shantaada kaa reebin shafaaco kaama reeb
رفعوا لنا بعد الرغام جناه إن أصبحوا فالخطر cali nuur muumin ayaa ahaa mujaahid cibaado badan waxa uu ahaa mid laasimi jiray akhrinta qur'aanka qiyaamka kuna dadaali jiray soonka iyo salaadaha sunanta ah waxa uu sidoo kale ku tilmaamnaa qof furfuran oo bashaash ah dulqaad badan u khidmeeya walaalihiisa dhexdana u dhuuqsada howsha uu qabanayo islamarkaana idqaaniya labaatankii bishan rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo saddex hijri ayuu allah waafajiyey walaalkeen abuusudays in uu ka dhabeeyo riyadiisa ahayd in uu fuliyo camaliyad istishhaadiye ah oo uu in badan allah ka baryayey si uu u helo raalli ahaanshaha rabbigiisa gaari miinaysan oo uu kaxaynayey ayuu ku beegsaday kulanyo gaadiid ah oo galbinaysay saraakiil reer galbeed ah oo ka soo ambabaxay xerada loo yaqaano gordon kuna sii jeeday xarunta xalane ee magaalada muqdisho cali nuur muumin ayaa masiiradiisa jihaadiga ah ku soo khatimay fulinta camaliyaddan barakaysan isagoona dhiiggiisa ku qoray howlgal shaafiyey muslimiinta carana ku abuuray quluubta saliibiyiinta iyo murtadiinta هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سرار هم لقنوا خصم العقيدة درسهم ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan jecelnahay akhuuna inaad noo sheegto tacriifkaada
aqi magacayga guud cali nuur muumin galaal ayaa la yidhahdaa waxaan laga yaqaanaa jabhadaha muxsin sidoo kaleod maktabka waxaa laga yaqaanaa abuusudays waxaan dhashay iyo lixda ayaan dhashay waxaan kasoo jeedaa gobolka geda ayaan kasoo jeedaa gaar ahaan degmada beled xaaw ayaan kasoo jeedaa aqoona qabiilkan ka dhashay waxaa la yidhahdaa meesha mareexaan weeye gaar ahaan jifada urmidig ayaan ka dhashay alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan isoo waafajiyey camalkan jihaadiga ah camalkan jihaadiga waxaan soo galay labada kun iyo shantii alxamdulilaah ilaahay baana isoo waafajiyey dhammaan intaan ku jirayna waxaa weeye ilaahay baa ku mahadsan dagaalada kala nooc waan galay alxamdulilaah si guud camalkan jihaadka anoo ku jiro haddana waxaan go-aansaday alcamaliyat istishhaadiya inaan kusoo biiro ayaan maxaan ku go-aansaday ilaahay baana isoo waafajiyey jazaaka allahu khayra cali allaha ku barakeeyo awalan maxay tahay fariinta aad u jeedinayso muslimiinta ku dhagaysan doonta insha allahu tacaala muslimiinta dadka waxaa farintaan u jeedinayo waxaa weeye inay kow ilaahay ka baqan inay ilaahay ka baqan ayaan usoo jeedinayaa oo meel kasta joogaan ay ilaahay xasuustaan cabsidiisa taa ayay adduunya aakharaba ku liibaanayaan inay ilaahay ka baqan ayaan usoo jeedinayaa oo maxaan ku rahdaa ilaahay cabsidiisa tin dhabta ay ilaahay uga baqan waa tahay cali walaalahaga mujaahidiinta maxaad fariimo ah aad iyagana u jeedinaysaa walaalaha mujaahidiinta waxaan usoo jeedinayaa isbiru inay samraan oy maxaan ku raday ajir xisaabsadan ayaan usoo jeedinayaa meel kastoo joogaan inay gaalada la samraan oo waxaa weeye ilaahay ay ka baqaan oo maxaan ku radaa gaalada ay la samraan meel kastoo joogaan laxdad kastoo ay ku sugiyiin waxaan usoo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan qofka hadduu uu muslim yahay oo laa ilaha illah maxamed rasuulullah uu leeyahay waxaa la rabaa marka inuu maxaan ku radaa sheego laa ilaha illah uu korna sheega la rabaa oo waxaa weeye uu si dhab ilaahay ooga baqa teeda kale inay gaalada la samraan gaalada iyadoo gaal ah oon waxba ilaahayna agtiisna waxba u oolin aqaran ay naar ay ka horreysa ayuu samrayaa waxaanu ugu samraa gaalnimadiisu ka samrayaa marka annaga waxaanahay dad mujaahidiin ah dad muslimiin ah muslimiinta caam marka muslimiin aan sheegana waxaa la rabaa marka inaan samirno oon gaalada la sawirno sida ayad gula alla leeyahay isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullah lacalakum tuflixuun marka haddaan samirno sadkeena waan helaynaa marka intaas ayaan dadka muslimiinta usoo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan ay gaaladan la xisaabtamaan oo gaalada la dagaalamaan gaal wuxuu usoo duulay midkiisa cad midkiisa madowga ah wuxuu usoo duulay inuu dalkan fasaxadiye annagana waxaa weeye waa diidna insha allahu tacaala wax gaal yoolkiis waxaa weeye inuu diintanada inuu macnaha naga rideeyo oo daaquud iyo maxaan ku raday aan maxaan ku aan raacana iyo bible aan macnaha uu nagu xukumo ayaa uu doonayaa annagana waxaan doonaynaa insha allahu yoolkanaga waxaa waaye xataa laa takuuna fitna jazaaka allahu khayr akhuuna cali maxaad iyagana fariimo aad halkan uga diraysaa umrada jihaadka maanta hogaaminaysaa walaalaha umarada waxaan u jeedin lahaa inay ilaahay ka baqaan oo maxaan ku radaa oo ilaahay maxasuustaan samro ninkii samrana insha allahu tacaala sidkiisa wuu helayaa waxaa weeye maanta gaalo waa raadinaysaa waxay u raadinaysaan wax kale maaha waxay dhaheen alla ayaan rumaynaynaa bisa waxay macnaha lagu raadsanayana rumaynta alla ay rumeeyaan waay insha allahu tacaala waxaa waay yoolkiina iyo maxaan ku radaa iyo himigiina ha ahaaday jannat alfirdows inuu ilaahay maxaan ku radaa aan kugu bishaaray annagana waan kugu soo ducaynaynaa anna waxaan kula dardaarmayaa inaad gaalada maxaan ku radaa kala gaabisaan oo gaalada way kala tahay midda asliga iyo midda maxaan ku radaa kuwa murtadiinta ah aslamba kuwa murtadiinta in xabadda loo badiyo ayaan maxaan ku radaa kusoo dhaweynayaa anigan kaga dardaarmayaa anigan maxaan ku radaa ilaahay dartiis maxaan ku dhahay ayaan kugu duceyna idin jeclaa umaradayda dhammaan ilaahay dartiis ayaan idin jeclaa oo ayman dawar u weyn yahay oo cubayd uu ku xiga ilaa inta mid u hoose midka u koreeya waxaan kula dardaarmaa insha allahu tacaala adinkana jannat alfirdows kuwa iskugu imaada laha naga dhiga si guud iyo si gaar ahaaneedna nimanka la yidhahda murtadiinta oo kiyaaraha u ah gaalada asliga ah habadda loo badiyo insha allahu tacaala amiirkeyda oo cubaydan waxaan leeyahay isbir sabar insha allahu tacaala ilaahayn maxaan ku radaa ajir buu ku siinayaa annagana maxaan ku radaa gaaladaas meel kastan joogno insha allahu tacaala waxaa weeye waxaan kula xisaabtamaynaa inaan lafahayna iyo dhiiganaga maxaan ku radaa ilaahay dartiis aan ugu daadina oo maxaan ku radaa laftar kastoo taana ee maxaan ku radaa fir indhaa ilaah ugu dhigo ilaahay dab iyo holca ugu dhiga adigana insha allahu tacaala marka fariintanada ay soo gaarta insha allahu noo soo duceeya annagana waan kuu soo duceynin adigana samir insha allahu tacaala ilahayna camalka ha kuugu sugayaan kulan waa gartay ragga walaalahaaga ah ee istishaadiyiinta ee aad ka soo tagtay iyagana maxaad caliyo kula dardaarmi lahayd
ragga walaala istishaadiinta waxaan leemaa insha allah ilaahay adiin barakeeyo waxaa weeye darwata salaam ayaa taagantay kursbaarka jihaadka waxaa weeye wallaahi aljihaadu ma shaqo wey jihaadkan ma shaqo weeye ikhwaani fillaah ilaahay ha idiin barakeeyo waxaan idiin leeyahay ilaahay camalkiina haan ku sugo ilaahay maxaan ku rahdaaye idima maxaan ku rahdaaye camalkan inkama fidneeyo inta joogto waxaan leeyahay isbiru samra wasaabiruu la sabartama waraabidu u dabar adeyga wattaqullah lacalakum tuflixuun waad liibaanaysaan insha allahu tacaala teeda kale waxaan idin lehay gaalada meel kastood ku aragtaan insha allahu tacaala maxaankuraa walwaliyo inaan ka gala insha allahu tacaala ilahay u tala saarta ilaahayna wuxuu aayad qur-aan ku leeyahy waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasba ninka ilaahay tala saarta ilaahay baa ku filan gaaladana maxaan ku rahdahay gumaada bar kastood ku aragtaan murtadiinta xabadaan loo badiyo insha allahu tacaala waxaan leeyahay murtadiinta ilaahay u toobadkeena haddaad jaanis haysataan wallaahi ilaahay baan unkugu dhartay haddaad jaanis hay tuubu ilallaah walaada annaga maxaan ku inta caalamka joogto murtadiina maanta aan lahayna waxaa noo dhaanta adinkoo maxaan ku rahday laa ilaaha illa muxamada rasuulullah ilaah oo maxaan ku rahday ilaahay kelimadiisa rumeeya allah ha ku barakeeya akhuuna n allahna waxaan ku weydiinaynaa inuu shahaadadaada ikhlaas kaaga dhigo n cali walaada mas-uulka ka ah gobolada ama wilaayaadka islaamiga ah ee dalka maxaad kula dardaarmi lahayd muslimiinta gobolada waxaan u jeedinayaa insha allahu tacaala ilaahay ha idiin barakeeyo meel kastood joogtaan waxaa weeye gaaladana waad aragtaan inay isu soo maxaan kula bahaysatay gobolada aan joogno maxaan kula caalam muslimiin inay isu soo bahaysatay waad aragtaan sumayna soo bahaysan inay maxaan kula kitaab ilahay ku xukumaan waxay rabaan inay ku xukumaan dawaaqiid iyo maxaan ku rahdaay waxuu ilaahay raalli ka hayn adinkana insha allahu tacaala waxaad isu bahaysataan si aad iskugu bahaysateenba waxaad isu bahaysataan inaad maxaan kula ilaahay kelimadiisa aad kor u qaadaan laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah inay meel kasta ka babata isu bahaysta insha allahu tacaala waxaan leeyahay walaayooyinka meel kasta joogaan gobolada inta walaayo ku sugan waaliga iyo maxaan ku rahdaa umarada inta ka sarraysa waxaan u dardaarmayaa ilaahay maxaan ku rahdaa ka baqo maxaan ku rahdaa ragga aad umarada u tihiin oo waxaa weeye ilaahay dartii aad maxaan ku rahdaa ilaahay idiin hortago ilaahay ku horma shaqeeyey waxaan ku rahdaa insha allahu tacaala usoo naxariisto xadiiska nabiga wuxuu ahaa laa yu'minu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsi waxaa weeye naftaada waxaad la jeceshay naftada walaalka la jeclaan weeye marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa waxaa weeye dadka raaciyaasha ka tihin oo ilaahay uun ka horma shaqeeyey inaad usoo naxariisataan tawaaduc iyo weji wanaagsanaan iyo maxaan ku rahdaa ii sheega waxaa weeye aad usoo naxariisataan baa la rabaa insha allahu tacaala oo waxaa weeye usoo nasteexaysaan diinteenna nasteexa sooma marka insha allahu tacaala waxaan idin leehay inaan soo naxariista usu tawaaduco oo maxaan ku raha weji fiican oo maxaan ku raha furfuran maxaan ku rahdaa isku soo dhaweey insha allahu tacaala markaasa waxaa weye wax kastaba inoo ilaahay unoo fududayna insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr akhii waddanka waxaan ognahay gaalo saliibiyiin ah ayaa kusoo duushay maxaad fariinaad u diraysaa saliibiyiintaas iyo murtadiinta kabaqaadka u ah gaalada waddankeena kusoo duusha waxaan leeyahay ilaahay maxaan kula u toobadkeena ama cadaan noqo mise madow noqo mise maxaan ku raha mid muslim ahayoo gaaloobay oo hadda murtadeh noqo waxaan idin leeyahay ilaahay u toobadkeena tuubuu ilalah war toobadu way furan tahay maanta waxaa weeye jaanis baad haysataan ilahayna ayad qur-aan wuxuu ku leeyahy wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi wax kale uma abuuran ilaa liyacbuduun inay caabudaan moogi war maanta dawaaqiidnimo inay caradan ka shaqaysa maxaan ku radaaye ilaahay maxaan ku radaaye uma abuurin ma fahanteen marka insha allahu tacala waxaan idin lehay ilahay u toobadkeena gaalnimadiina ilahay uga toobadkeena ilahay hadduu diinta idin waafajiyana alxamdulilah hadduu ilahay idin waafajin waayo sooma insha allahu tacala waxaan idin sheegaynaa lafaha iyaga meel kasta maxaan kura meesha in ku aragna insha allah haddaad godgashaan iyo haddaad sanduuq isku dabooshaanba insha allahu tacaala ilahay inaan kugu dhawaanayna anaga wax kale naf kalena mahaynaba wallahi maxaan ku rahdaa adduunyada intaan joogno wax kale uma joogno waxaa weeye maxaan ku rahdaye dan kale ma lihin waxaan raacayno rabno inaan ugaarsanno oo maxaan ku rahdahay dhiigooda xunka aan ilaahay janno ugu raadsanno adinka waay intaas intayna gaarin insha allahu ilaahay u toobadkeena hadda toobadkeena waysan sooma waxaa weeye insha allahu tacaalaa shaqo kalama malihin baanaga waa taa akhuuna jasaaka allahu khayr maxaa dardaaran ah aad uga tegaysaa waalidiintaada ehelkaada iyo qaraabadaada
abe horta insha allahu tacaala iyo hooyaday horta labadaba iga maxaan ku radaa aniga dhashayba way iga horeeyaan insha allahu tacaala labadaba waxaan jeclahay insha allahu tacaala inta u shaafica qaadadoon inay u horeeyaan ayaan jeclay insha allahu tacaala waxa weye waxaan leehay qaraabadayda kale waxaa weye markay fariintayda ii soo gaarta insha allahu tacaala iisoo duceeya ninkasta salaada duxda ha tukada iisoo duceeyo inuu ilaahay jannat alfirdows iigu bishaareeya adinkan intan u shafeeca qaadi doono inaad gashaan baan rajaynaya insha allahu tacaala qaraabadeyd meel kastoo joogan waxaan leeyahay fariintayda markeed ay idiin soo gaarto ood maqashaan ninka la yidhaahdaa maxaan ku rahdaa awasudays baa maxaad maqashaan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaadna naxin ood ii soo ducaysaan ood ilaahay ii bardaa inaan ilaahay ikhlaas iyo kadhiga shahaadada khayr qabto ilaahay i siiyey inuu ikhlaas iyo kadhiga jazaaka allahu khayr abuu sudays ma jiraan fariin aad u reebayso asxaabtaada khaaska ah asxaabteeda khaaska waxaa waxaa horta u horeeya xaaskeed aan wada joognay walaashay waxaa weeye ilaahay dartiiba raalli kaaga ahay maxaan ku rahay adna raalli baad iga ahayd waxaa weeye soo jideedii baad ahayd adduunka inta joogtan raalli baan kaa noqday insha allahu tacaala walaashay waxaa weeye waan kuu duceeyey ilahayna raalli ha kaa noqdo ilahay jannatalfirdowsa kugu bishaareeya anigana fariinteed markay kusoo gaarta insha allahu tacala intaad tukato iisoo ducey insha allah inuu ilaahay raalli iga noqdo waxaa kaloon kuwada walaashay aan u sheegayaa awlaadaad ii haysa insha allahu tacaala sidai horeba aad maxaan ku raday annoo joogno xayo isla joogno aan kuula dardaarmay waxaan jeclay insha allahu tacaala in aad maxaan ku rahdaay aad igu soo barbaarisa walaayooyinka islaamka meesha ay ku sugan yihiin ciyaalkeed inay igu soo maxaan ku barbaaraan oo diinta islaamka maxaan ku rahda igu soo dhex barbaaraan oo maxaan ku raha wadadan aniga ku baxay insha allahu tacaala ciyaalkeydan aad iigu abaabiso oo sida maxaan ku rahda maxaan ku baxay insha allahu tacaala wiilkeyda sudays wiilkeyda insha allah halkan aan ku baxay inuu ku baxa inaad macnaa u sheegto maxaa habeenka ku seexiso maalintana warkaad u sheegaysa warkaas uu noqdo aabahaa maxaan ku rahdaa soo gaala xisaabtama uu baxay adigana halkaasaad hooya ku baxsa inaad tirood maxaan ku rahda adigana ku awaysa intaasaan walaashay u dardaarmaya hooyadii xabiib waxaan leeyahay hooyo maxaan ku rahdaa ilaahu ku barakeeyo waxaa waye waalidkeedii baa tahay waa maxaan ku raha anigana waa raalli baan kaa hooyoy marka haddaad farinteedii kusoo gaarto insha allahu tacaala wax badan baa isla soo marnay insha allahu tacala ilaah ku barakay jannat alfirdows allah kugu bishaareeya waxaan ku leeyahay markay farinteeda kusoo gaartay soo duceeyo insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobayaa dhallinyarada maxaan ku rahaa fimelkayga ah waxaan leeyahay insha allahu tacala jihaadka soo waafaqa dee inta hadda ka horreysana inaan maxaan ku rahaa sagaal iyo toban nin oo maxaan ku rahaa dadkan ka dhashay beeshan ka dhashay gaar ahaan jifidan ka dhashay inay ilaahay dartii maxaan ku rahaa jihaadka aan maxaan ku rahaa sabab anaan le kusoo garay inuu ilaahay nusoo waafajiyey haddana ka badanna aan waday markii hadda dadka kale laga reeba marka hadda waxaan idin lehay insha allahu tacaala aniga waan baxay haddaad maqashaan insha allahu tacaala jihaadkaas ilaahay dartiis usoo waafaqanimayo jihaadkan waad aragtaan waa dirwata sanaam weeye wax kale meesha maxaan ku rahdaye maxaan ku raha meesha looma joogo gaalada maanta wax soomaali iyo maxaan ku rahdaye wax la yidhaahdaa mudaharaad midna noogama baxaysa gaalada wallahi waxaa soomaalida maamahadeeda waxaa ka mid ah nimay shantaada kaa reebin shafaaco kaama reebto marka waxaa weeye gaaladan oo maxaan ku rahdaa gaaramiinas intaad la dhex gasho waxaa weye mid waashi midaad cararaadna ka dhigin mise qori intaad qaataadna maxaan ku rahaa shantaada iskaga reebin oo ilaahay u tala saarin wallahi inaad mudaharaad iyo maanta saanay wax noqdeen inayna nooga haraynin marka insha allah waxaan idin boorinayaa inaad ilaahay dartiis maxaan kura jihaadkan usoo waafaqdaan jihaadka waxaa waajib uu ku yahay midka odiga ah iyo midka wiilka ah intaasba waajib buu ku yahy marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala jihaadkan ilaahay baana waafajiyey waa ka salaada camal nabig waxaa la su-aal camal la qabta keebee ugu kheyr badan baa layidhi nabiga salatu alay slam wuxuu yidhi asalaatu calaa waqtihaa salaada ugu kheyr badan inaad camal la qabto waxaa ugu kheyr badan salaadood waqtigeed tukato yidhi uma qiila maadaa maxaa ku ceelaya nabi allow aljihaadu fii sabiili illah buu yidhi marka markay saas tahay waxaa la rabaa marka jihaadkan inaad ilaahay dartied usoo waafaqdaan ood ilaahay dartied usoo waafaqdaan oo sida waxaa weye meesha oad arkaysa maanta cirdiga muslimiinta nin maanta oad arkaysaa murtidiintas xuntaayna oo okiyaalaha gaaladu ah ay gadatay dalkeena ay gadatay diinteenna ay gadatay cirdiga muslimiinta gabdhaha muslimiinta ay gateen marka waxaa la doonayaa waxaa waye marka gaalada inaan iska dhicinno oon ilaahay dartiis maxaan ku radaa shahaado uga raadsanaa la rabaa insha allahu tacaala murtidiintana waxaan leeyahay gaalidii waxaawa dalkiinaad gadateen diintiinaad gadateen cirdiga muslimiintaad gadateen wallaahi annaga maxaan ku rahdaa wax kale uma joogna adduunkan ilaa waxaan aan u joognaa inay raayadaas ilahay bisal isku xukumo insha allahu tacaala adduunkan waxaa u dambaynaya muslimiinta baa walcaaqibata lilmuttaqiin waaye marka saliidiin soo horkaca afrikaan ah mise cadaanka lasoo horkaca waxaa nagu ballan ah gaalada asliga waan bixin inaad adinka waalataan ballan baan ka aan ilaahay uga qaadnatan ayada insha allahu tacaala waana ilaahay nagu noo dhabaynaya insha allahu tacaala nabigeena salawatu alai wasalam nabi allah waxaa la yidhi shuhadada kuwaa u qeyr badan wuxuu yidhi ninka dhiiggiisa la daaday faraskiisa la boqnagoy ayaa shuhadada ugu qeyr badan buu yidhi marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala anaa hadda faras ma jiro waa baabuur soma baabuurka iyaga waxaan rabnaa in birihiisi annaga lafaha iyaga in la kala garan waayo ay ku baxayaan marka gaalada asliga inta la gaaro adinka ay ku baxayaan insha allahu tacaala intaas intaan la gaarin mayo ilaahay u toobadkeena haddaad toobadkeeni weysan soo maha insha allahu tacaala waxaa weeye xisaab ilaahay waxaa weeye dhexdeena way taalla insha allahu tacaala ilaahay annagana markastan howl galaynana ana waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbun lan ilaahayna wuu noo hiilin insha allahu tacaala annagana adinka un baaban janna in ku raadsanayna insha allahu tacaala in maxaan ku rahdayaa waxa weeye ilaahay dartiis aan maxaan ku rahdaa aan diinka diinkiisa ugu dagaalanno oona ilaahay maxaan ku raha annaga ilaahay raalli naga noqdo adinkana meel kasta oo aad joogtaan ilaahay un ku dullay insha allahu tacaala intaas ayaan iga dardaarankeeda kusoo arkayna insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب يا رب إن سار الصحاب وأظلمت أوطاننا واستفحل الإجداب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جناههم
عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون